qaar ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada jowhar oo ugu baaqay dhallinyarada hirshabeelle inay gacmaha isqabsadaan oo ay hormuud u noqdaan dhallinyarada deegaanada deriska la-ah isaga oo sheegay in marka hore laga bilaabo magaalada jowhar kadibna loo sii gudbo deegaanada hirshabeelle shariif axmed cali sow oo guddoomiye ah ururka la magac baxay isxilqaan oo dalka wax u qabo ayaa ku booriyey inay dhallinyarada iyagu wax qaban karaan guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay horta ramadaan kariim waxaan ogeysiyahaa ummadooda ayagaa dhallinyarada u ah wax ayna dhallinyarada u istaagin ama ayna u qabanin inay ummada u qabsoomi doonin labo dhallinyarada dowlad goboleedka hirshabeelle tan gobolka shabeellaha dhexe tan xarunta hadda aan ku suganna oan joogno degmada jowhar waxaan u sheegaa ayagane qof walbaoo dhallinyaro ah inuu waajib saaran yahay mid diini ah iyo mid dunawi ah labadaba adduunyadii in aa lagaa rabo ummadaada inaad wax ka bedeshid maskaxdaada aqoontaada iyo muruqaagi iyo wakhtiga aad dhallinyar tahay inaad wax kaga bedeshid waa wax layska rabo insha allahu tacaala kow labo jowharaan joognaa maanta dhallinyaro reer jowharahaa tahay mar walba waxaa qiimo ku leedahay shakhsiyadaada qiimo kuma lihid waxaa qiimo ku leedahay dadkaaga jowhar degan sida ay yihiin maadaama waa tahay nin dhallinyaraha oo reer jowhar ah waxaa ku khasban tahay dadkaaga duruufta haysto inaad garab istaagtid labo sidoo kaleente bilicda magaalada aan soo celino markaan dhahaayo marka adiga jowhar ay kugu taalo laba qasri ama laba sar oo dheerdheer goobo kale markaad tagtid aad tidhaahdi oo lagu yihahdo xaggee ka imaaday ma ku jawaabi kartid laba qasri oo dheerdheeraan ka imid waxaa leedahay waxaan ka imid jowhar jowhar adiga labadaada saroo qurqurxan wax micnaa kaligaa makuu faa'iidaysay inuu wada qurxanaata jowhar ilaan meesha aad degan tahay waa jowhar waxaan leeyahay garabka isqabsada uma baahno dawli oo dhallinyarada waa inay maamulka wax qabataa waxaas ma jiraan dhallinyarada waa inay ayga ogaadaan in wax walba laga rabo ayna samay karaan hor umarka iyo ummadda la garab istaago inay ayga samay karaan mar walbo ummadana maanta haddii aynan wax u qabanin dhallinyarada waa la tibi doonaa haddii aysan maanta wax qabanin waxaan leeyahay marka dhallinyaroy dadkiina iyo deegaankiina wax u qabta si ay idinkugu daydaan deegaanada kale iyo ummadda dhan waxqabadkiinana uu gaaro intaasaan lehay dhallinyaradan ka dhisan gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilaabay inay sameeyaan barnaamijyo wax loogu qabanayo dadka danyarta iyagoo aysan dhaqaale ka helin hay-ad ama maamul taasi oo ay iskood ugu dhiiranayaan isxilqaanka jeebkood ah ugu dambeyn waxa uu kula dardaarmay dhallinyarada inay yihiin hormuudka dalka islamarkaana ay la yimaadaan maskax iyo muruq oo ay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan